bismillahi raxmaan raxiim walaal si aad og tahay gashalay waxaa la ilaamiyey musuqmareebana masuqa maalmaha dabagoolaas galmudug in tala deg dega la isugu yimaado la tashado aayaha galmudug laga tashado ama caskana loo sameeyo galmudug marka si looga tashado iyo dowlad goboleedkeeda yaan meesha u yimid dadkii odayaal dhaqmeedka ahaa oo arrintoodii loo diiday iyo saxiixada xildhibaanadoodii waxoodii dhamaa qayb kamid waa ila socotay xildhibaanadeedii iradeedii markaadi waqti waxaan hogaaminayay ilaa xawaaley soddon iyo shan sablood baan hogaaminayay oo golayaasha dowladda iyo odayaal dhaqmeed iyo dadka caaqiliinta galmudug ka mid a maxay marka intaa oo wafdi ah ama dad kala duwan ah oo gaalkacyo isugu tageen way qaban doonaan
dowlad goboleed baan dhisanayna hadii ala yihahda aan leenahay oo isku tashi hadii ala yihahda galmudug baan dhisanaynaa
galmudug waad dhisteen wayna dhisan tahay mid kale miyaad ka barbardhigaysaan maya waxba kamaana dhisan midaan la magaca dhisay shalay waan sheegnay waxay ahayd waxay ku timidna cid ay ka qarsoon tahay lama arko dad marka ashkaas oo gaar ah oo aana doonay halka daan oday aan gala laakiin maslaxadooda un bay u arkeen laakiin waxa la wada dhisay wax la leeyahay midna ma jiraan galmudug annaga naga timid oo aan dhisanay magaca galmudug annagaa la baxnay annagaan dhisanay haddana anagaa galmudug dhisayna waana joognaa hadii ala yihahda waan dhisaynaa xal aan intaa ahayn ma weysan sheekh ibraahim oo ah inaad galmudug kale aada dhistaan si aan ahayn wax ma u wajihi weysan cabashadiina xal uma jeedinin meesha waxaa yimid laba talatar iyo saddex xildhibaan baa yimid iyaguna inay dad gaara soo taasaan baa dawladda wakiil uga ahayd oo meesha u yimaadeen yaa lagala hadlaa marka dawladda inteeda kalena wax loo yaqaano ayagay waxay uga dhigatay galmudug inay dana gaaraya shaaf gaara ayagana dantii loo diray keliya unbay awoodda saareen dan galmudug
galmudug dhibaato uma laabato waxay soo martay isjiijiid iyo duruuf adag waadna ka wareysaa maanta waxay joogtaa meeshii ugu habooneed oo laga qaban karay marka waxaa ku tashateen idinka inaad dumisaan oo meesha maanta la jooga inta hore looga sii socon lahaa dib loogu laabto
adeer miyaadan dambi ka cabsanayn meesha u fiicnayd xaggee galmudug ka joogtaa aswow xaalatin bay maraysaa meesha ugu lidatay galmudug maraysaa ma galmudug baa xoog iyo maroogti kusoo dhisantay annaga galmudug oo xoog iyo marooqsi ku timid uma jeedna waxaan u jeednaa galmudug oo sijiid iyo wadahadal iyo duruuf dheer kadib hadda meel gacan laga qaban kara taaganaan u jeednaa adar waxaa la yidhahdaa saaxibulbeyti adrawmaa fiihi baa la yidhahdaa guriga ninka ku jira asagaa laga weydiiya galmudug anaa wasiir ah soo saxiixay saddexdii saxiixay galmudug sila soomaaliya ku sicdaanahay saddex cadaadamarka dhistay raggii saxaanahay golihii gabo ka biradi welisay maalin ka hor raggii saxiixay baana saxiixi baan ahaa anaa marka u xaq badaneed waxay la su-aashay galmudug oo istiraada galmudug xaalad marxadaheeda yimid ay soo martay midda maanta ka warada midaan maanta ay ku jirto kalena weli abid ma soo marinin midaan maanta ay ku jirtahay ee aada leedahay weli sooma aysan marin ma noo sharixi kartaa dul istaag maxaa weye waxaa weeye ashkaas gaara oo khibrad aqoon ad aqooneed iyo wax kale lagu soo xulaan dala shaksi iyo inay hebel soo saaraan lagu soo xulay xildhibaan odaygii galabta casarkiibaa odayaashii xilligan loo laxareeyey sidii qaar loo fadaa garaacahayo oo loolahaa la yeeli maayo ayaguna yeeli mayno lahayeen yaa galabta casarkii qaar kamid inta laga wareejiyey xilkii waxaa la yidhi adiga waxaad gasha lama arke hebel baa saxiixaya waxyaalahaas marka wax hore loo soo maray maaha marka hadii hadiiba hadiiba dhuusamareeb oo aan ognahay in laysku yimaado dhibaatadii laga soo maray ay sheekada ka dhacday oo aan kuu raaco gaalkacyo wax ka bedela miyaad ka samaynaysaan ha qof walba qof la caburinayaan jirin raysul qowlka ka banaan qof walba waa imaanayaa waxaa isku tashi baa la yidhahdaa qof walba oo shaksiga isku tashi iyo inuu maaragtay danihiisa iyo yimaado waxaa la yihahdaa marista kale calaa zaadi kayrihi daala juucu baa la yihahdaa ninkii kala saartay si aad nin kale gacanta ku hayo baahidiisaa dheeraata marka waxaan rabnaa isku tashi ay leeyihiin qof walba inuu yimaado deegaanka yimaado qofka u makan lahaa bees galmudug hadda halbeeg beelada laga duuli karo sideetan iyo sagaal xildhibaan ba iska leeda madaxweyne iyo ku-xigeen iyo golo fulin bay leeda galmudug sheekh ibraahim waxaad mas-uuliyiinta ugu sarreysa ka mid ahayd ee ahlu sunna maamulkii ahaa waxaad muddo aad qayb ka ahayd dadkii dabka galmudug ka shidaya dhuusamareeb waad ka wareegatay oo cadaada u wareegatay mudda halkaas haddana waxaad leed galmudug midaan ka dhisaynay waa iyadaa jirta hadda haddana gaalkacyaa aaday xaalad aan noocaas ahayn oo galmudug u haysaan ma jirta miya
adeer citigaas mid ka fiican baan leeya galmudug ninkay samaysay ahlusuna waljamaca gudoomiyadeeda saddex ogolaan ahaa dawladda federaalka waxaan ku wareejiyey toddoba boqol oo askariban waxaan ku wareejiyey dhusmareeb saxiibaa ra-iisul wasaarihiiya la galay heshiis agreementia in dawladdu kolka ay madax ka tahay waxaan wareejiyey wixii aan hayay dowlad gobolka markii liseybaan soo dhaweeyey waa seexay ahlu sunnigii arrintaas diidanaana haddeer ay aqbaleen oo iyaguna saxiixeen oo loogu daray xubnahoodii dhibaatana kama qabo in loogu daro oo ay qaataan wixii xuquuq ay uleeyihiin waa soo dhaweeyey galmudug markaa lisana wasaaradii aan qabtay wasaaradda waxbarashada ahayd konton iskuul ka badanna waa ka dayactiray sideed iskuul oo kiiba boqol boqol yaana waa dhis miladku hobiyo ka soo diro laakiin wixii waxaasoo dhan oo wanaag aad qabatay hadda waa waa duminaysa sooma adeer sagaashan iyo saddex qof baan deeq waxbarasho banaankaa u dira galmudug marka t v baan ku leeyahay aan la hilmaami karin haddana waxaan udan leeyahay xildoon ma yihi bere kale lama dhihi laakiin shaksi aan rabno oo aan leenahay odayaasha iyo cuqaasha halkaasa lagu tartamaya beesha caalamku imaanaysa saxaafadaas timaado anibadi wax loo diidi karaa ma jiro odaya lama wato qof qof diri karaa ma jiro waaya marka waa kusoo waa kusoo gabagabaynayaa galmudug sanado badanay jirtaa oo marna la dhisayaa marna ay shaqaynayaan oo isjijiidayaan intaasna wuxuu khilaafka ka dhammaan laayahay dhuusamareeb cadaado iyo gaalkacyo magaalooyinka galmudugna keliya saddexdaa maahan maslaxaday u baahan yihiin dadkan qaar shabaabaa dhibaateeyey qaar burcadaa heesta qaar nolol kaleo adayga ku jiraan ma waxaad rabti inaad mustaqbalkii dhallinyarada uun isjijiid ku dhamaysaan
adeer waxaa la yidhahdaa ruqa ninkii lahaa saynta hayaa makacdaa la yidhahdaa galmudug haddii la rabo in la in la hagaajiyo dawladda madaxda ugu sarraysa si dhaqaho dacada ha ka noqdeen daad intaasay galmudug u baahan taa keliya ee cadnimaha ugu shaqeeyeen hana hogaankana ugu qabteen intaasaa ku filan ogle dawladdan waktiga gelisay waxay gelisay qarash maalin iyo habeen waxaad ogeed oo muddo dheer qaadatay ra-isul wasaaraha madaxweyne dhuusamareeb joogeen intaas waxay ahayd in la helo galmudug oo mida laakiin rag badan oo adi aad ku jirtay ka socon lahaa sida la sheegayo
ra-iisul wasaaruhu iyo madaxweynuhu ma rabo hadda inaan far gaara nin shaksiya ku mudo haysan laakiin waxaan rabaa inaan u sheego ra-iisul wasaaruhu ma waxaa la yidhahdaa waxaad kuslay qofka maa bacdo muxuu ka tago laxada horaa ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka tegey laba sano tegey saddex xildhibaan buu kaga tegey deegaanka galgud baxriga dhuusmareebe weydiin mujtamaca waxay waxay sameeyeen iyo dhowr iyo toban haddii la yidhaahdo guddi farsamo lagu sheege weydii dadka siday maanta ka yihiin